kamida xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa odayaal dhaqameed kasoo jeeda gobolada baa iyo bakool kulan ay ku yeesheen magaalada beedhabo waxa ay sheegeen in xilligani si adag kaga soo horjeedaan habsami u socodka maamulka saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya wariyahe cabdiqaadir jookar ayaa warkan inoo soo diray shirkan jaraa'id ayaa maanta ku qabtay gudaha magaalada baydhabo xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka ee dowladda federaalk soomaaliya xubno ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha koonfur galbeed soomaaliya iyo erka ka tirsan maamulka cusub oo lagu dhisayo saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyey shirka ka socdo magaalada baydhabo islamarkaasna lagu dhisayo maamulka cusub ee saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya walaay qalabsan aragoona in sheego karo iina meeliyeeda ee mataalo an ergida ku mid ahaa mayan ogol inay aan wal qobsado amase ku hadalo meelo mayan ogol guruub shaksi ee haas magacaabay oo wal qofliyahaa tawkay aragtida tiitayba walay nagatay guruub wal qof kooley biliyo oo kale anii bilo oo dhowraw oo kale maya ergidan mayl hakiinka sheegay ergidana diidi iyo ogolaashii leta diidi iyo ogolaasho midna melihi wala meelo ka soodan walqaldan ee macnaha meelaas injiyo waliinqoodad una hadda lagna ma magacaawaano maadaama meelu kumuuquda may inbaaqeeya oona in sheegeeya mas-uuliyiinta sasare ee madaxweynaha inka sare gudoomiyaha baarlamaanka hisul wasaaraha wasiirada may in sheege meela shirqool dagaaleed inuu ku socdo haddii arrintaasi degdeg ee alsoonfar geliyne ma biri waa masaada waa inuu arrintaasi tawqarhada doonto mayna kale suun ku codsadaane in gobolka shabeellada hoose xoogayn in badan rag la dhihi maamul degmo gobolka lis wareejiyelikidugi ragga qaargeyna si degdeg oo macnaha wixii maanaha fahm waysiniin una may codsadaane si degdeg ee in dawladda noon qaado shirkaasi ta une ne anfici waaye nisni abaawuli shirqoolaalsiniinka abaawuli saacadan wixii ku bilaabto ergooyinkayna mayn haraysignaa boqol iyo walijir wixii una dhan huteelaadka ka haraysignaa mayna imbaahangnaa inuu si degdeg ee lanoo qaado shirkaan inta ku socdo inii mataqaanaa wadadii hagaagsanayta laaka toosiyo dib u heshiisiinaa socota dastuur inii la ansixiyo matana fayl oo mutaas wasiir sheeg taliyaw inii oo khubaro liisheenay la fiiriyey liisla ogolaaday inii meelaha ku baho marka wali ku dambayo markaasuu ka baad insha allah lagu talado yaa fadaan ma ergo hayna wal degdegaaw meel liil rooro hay ma ujinni marka may fadaane dad yaw mataqaana caalamka in sheegaane madaxda qaranka in sheegaane shirkaan inii wadadii lahay lahaka toosiyo qaldaadka hoo ka socdo marmay ka obsadaane dib heshiisiintii la wada inay hallaawto inay dhibaato ku qooyto shirkii sidii loogu talagalay ma ku socdaan anigoo ah guddoomiyaha arrimaha gudaha amniga iyo maamul usamaynta guddiga baarlamaanka waxaan u imid kormeere kormeeraan ka ahaa inaan kormeerno aan ogaano siduu shirku u socdo in xasilooni siyaasadeed baydhabo aan ka helnaan rabnaa gobollada la dhisaa xasilooni siyaasadeed inay ku dhaqmaanaan rabnaa waxaan ka codsanaynaa madaxda sare war cad aan ka rabnaa ummaddayay isku baabi'in ummaddaan nabaday rabtaa waddanka nabadaan u rabnaa war cadaan ka rabnaa warqadaan haysanaa oo ka soo baxday bisha kowda bisha kowda oo nofembar warqadan waxay ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ku qoran in shirkan la hakinaayo intii laga dhammaystiri doono wadahadalkaan socdo waxaana la yidhi dastuur lama ansixi karo doorashona mmanaa doorashooyin lama qaban karo hoolkana waxa ka socda waa dastuurkii oo la ansixiyey doorasho la isu diyaarinayo sidaa darteeda madaxda sare madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha war cad inay naga siiyaan waxaan meesha ka socdo fawdo waayo dadkeenna fawdo uma rabno nabadaan rabnaa ummaddaan horey u soo baaba'day baaba' kaleeta iyo dhibaato kaleeta iyo dagaal sukay raalli ka mid hase ahaatee shirkan jaraa'id oo maanta si degdeg ay ku qabteen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli wadahadal u socday qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka iyo maamulka lixda gobol oo madaxweyne ka yahay midoobe nuuno maxamed iyadoo islamarkaasi wadahadalkaasina loogu hadlayay sidii laisku waafaji lahaa siyaasadda maamulka lixda gobol iyo siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya